kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijkan waxaanu kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inaga iyo jiilka naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan suurfaasurkayga oo iga maqnaa yacni wakhtiga u baahdo ma arki kari safaruu jiray caqabado kale waxay ahayd dhanka laabtoobka jabtar wan markaa diyaariyey wuu iga halaabay meel aa wax ka keena aa garan waaya aa gobola u aaday si aa laabtoob kale usoo qaato caqabada intee dhan ayay kala soo kulmeen hablaha buugga difaacday toddobaadkan ee ka qalin bedeshay darajada koowaad ee jaamacadda iisoyaalkeedii nololeed eebaha u naxariistee maamo faadumo qaasim hilowle oo ka mid ahayd fanaaniintii hobollada waaberi anigoo hanaa maxameda ayaa idinla socodsiin doona farsamadu waa ibraahim cali mar kaliyo barnaamijka haweenkeenna iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta caqabada intee dhan ayay kala soo kulmeen hablaha buugga difaacday toddobaadkan ee ka qalin bedeshay darajada koowaad ee jaamacadda balse markan sooyaalkeedii nololeed ee baha u naxariistay maamo faaduma qaasim hilowle oo ka mid ahayd fanaaniintii hobollada waaberi taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysha nuur aadan ayaa inoo eegeysa toddobadii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii ayay ku dhalatay degmada boondheere ee gobolka banaadir aabbaheed waxa uu ahaa abwaan kana tirsanaa ururkii israel walaalaheed muslimo iyo baxsan iyaguna waxay ahaayeen fanaaniin halka wiilkeedana yahay muxallimiiste iyo muusikiste ku-biiritaankeeda fanka faadumo fanka waxa ay u laheyd dhaxal iyada oo aan gaarin da-da tobanka sano ayay kusoo biirtay kuna guulaysatay ka mid noqoshada reediyo muqdisho kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii ka gaartayna fanka darajada ah feynuustii fanka sidoo kalena ka tirsaneyd hoboladii fanka ee waaberi riwaayadda talaxumo oo uu alifay abwaan awees geedow diinle ayaa ahayd midii ugu horeysay oo ay ka qayb gasho laguna soo bandhigay golaha murtida iyo wacyigelinta kun sagaal boqol toddobiyo lixdankii bandhigyadii fanka ee lagu kala qabtay afrika carabta yurub iyo aasiya ayay ka qayb gashay faadumo qaasima ayaa ku heystay oo ku luuqaysay sagaal luuqad talyaani jiiniis ruushiyaan kuuriyaan jerman ingilish carabi sabaaxili iyo soomaali heesaha ay ku caanbaxday oo lagu garan ogyahay waxaa ka mid ah xabiibi qays iyo leyla aabay ubixii aan abuurnay dalkaygow ceelka soo jiid iyo kuwo kale waxay ka mid noqotay fanaaniintii dalka ka qaxay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii iyada oo degtay dalka britain oo ay qaxooti ku ahayd muddo dheer waxa ay soo qaaday heesta dalkaygo oo ay kaga hadlaysay sababtii ku qasabtay qaxa geerideeda sideedii oktoobar laba kun kow iyo tobankii galabnimo sabti ah ayay ku geeriyootay bariga magaalada london laguna aasay qubuuraha muslimiinta ee garden of beace
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna afartii sanaba jaamacado badan waxay ardaydooda u tahay gabagabada bogga waxbarashada heerka sare iyo maritaanka tijaabada kama dambaysta ah ee geediga tacliinta waana waxa ay kaga dhigan tahay difaacashada buugga qalinjibinta ama teesiska waxaana tirada ardaydaasi qayb weyni ka soo gala gabdho badan oo laamaha kala duwan ee jaamacadaha dalka la dhinac dhigta wiilasha sanadkanina waxa uu sanad kale oo waayihiisa wata uga dhignaa qaar badan oo ku mashquulsanaa difaacashada buugaagtooda waxayna u muuqdeen amaba ahaayeen kuwa u diyaarsan in ay ka gudbaan kaabadda ugu dambaysa marxaladda tacliineed ee jaamacadda way iska caddayd in aysan wax badan kala soconin falcelinnada kaga imaan karayay difaacashada bugaagtooda ma haysan hubaal sugan oo ay ku xaqiiqsan karaan in lagu soo celin doono mar iyo marar iyo in kale sidaas oo ay tahayna wejiyadooda ayaa laga akhrisan karay sida ay ugu jeelqabeen in ay soo gaaraan heerkan kama dambaysta haddaba qaar ka mid ah gabdhaha mutacalimiinta ah ee soo afmeeray markhaatiga koowaad ee waxbarashada jaamacadda markii ay difaacdeen ayaan ku casuunnay barnaamijkan waxaana ka mid ah faadumo xaamid ciise amaal nuuriye kayse muna xasan cusmaan iyo khadiijo maxamed xasan waxaana kala sheekaystay marxaladihii adkaa ee ay ka soo mareen bugaagtooda ilaa iyo heerkooda difaacasho oo ay ka soo gaareen ugu horrayn waxa ay nala wadaagayaan goorta ay soo bilaabeen qorista buugga waxaa ku horeynaysa khadiijo maxmed inta lagu guda jiray waxaa soo bilownay sanadka febraayo daraasadeynta qorista buugga taqriiban waxaa soo bilaabnay february bilaawgeedaa soo bilaabnay ilaa iyo waxay noo socotay qofkeena ugu yar saddex bilood way u socotay qorista buuggaas wuxuu noo socday ilaa bishii sanadkan hadda lixda maraaya bishii koowaad markii jaamacadda simister toogii la furay ayaa soo bilownay alxamdulilaah qof walba muddo ayay ku qaadatay siay dadku u kala dadaal badan yihiin waxaa soo bilaawnay sanadka cusub labada kulatikooda ciwaan xulista soo bilawnay muddo intee dhan ayay idinku qaadatay buuggan qoristiisa qof walba wallaahi ani ahaan markaa iska hadlo waxay ugu qaadatay saddex bilood qofka ugu hooseeyo saddex bilood yacnii ka badan way noqon kartaa qofka inuu ku daaho afar bilood ku qaadato laakiin ani ahaan saddex bilood ay ugu qaadatay sidoo kale aniga saddex bilood oo taam ay ugu qaadatay qorista buugeyga si lamida markii laga soo bilaabo waqtigii ciwaanka lai ansixiyey iyo ilaa hadda adii saddex bilood meelahaas taqriiban aniga afar bilood ugu yaraan way ugu qaadatay intii aad ku guda jirteen maxaa caqabado ah oo aad kala kulanteen dhanka ammaan walaahi shaqo markii la qabanayo way iska badanyihiin caqabaduhu waxaa laga yaabaa inay caqabado badan ay kusoo wajahaan mushrifkii kula sameynayay baa laga yaaba inaad weydid waxaa laga yaabaa intuu meel kugu ballamiyo inuu ku yidhaahdo jaanis kuuma hayo adoo trisboor kaa baxay waxaa laga yaabaa waxaad soo qortay in lagu yidhaahdo qalad haddii kow soo daabac marka mushkiladu waa iska badantahay laakiin dhib walba waa laga gudba alxamdulilah waa kasoo gudubna sidoo kale amaal hadalkeeda waxaan ku dari lahaa caqabada ugu weyn haddaan teeda qaas uga hadla waxay ahayd aniga ciwaankeyga aslanba wax qaanuun ah oo soomaali ah waan ka waayay meel kasta haddaa ka raadiyay taas caqabadii ugu weyneeda ahayd laasimna wuxuu ahaa daraasa muqaaran ee ahayd aan ciwaankeyga qaanuun soomaali ama qodob soomaali in loo helo ahayd laakiin bataatanba waan waayay wax qaanuun soomaali ah caqabada ugu weyn oo iqabsatana midaasay ahayd sababtoo ah maba jirin maa anigu ciwaanka aan qaata waxay ahayd lacagtan balaag maniga inaa wax ka qoro balaag manigana soomaaliya wax qodob ah ugama degsaneen marka caqabada ugu weyn oo iqabsatay waxay ahayd ciwaankii oo ii qoran iyo wax qodob ah oo anaga soomaali ahaan nooga degsaneen marka caqabada ugu xun oo iga qabsata kaasay ahayd waa tahay dhanka khadiijo sidoo kale caqabada ugu weyn a isleeyahay oo inta ku guda jiray daraasiinta buugeyga waxay ahayd inaa guriga horta oo ka daaho yacnii jaamacadda ku daaho xilli oo dambe saddex saac afar saac lagu gaaro daawacaadii ah oo maxaa ladhahaya meeshii ayadana aa ku daaho caqabooyin badan aa la sheegi karin xagga amniga security-ga mararka qaar waxaa jirtaa ciidamo oo wadada habeenkii marka keligaa aad socotid oo moobeelada kaa dhacayaan waatahay faadama dhankaada aniga caqabada ugu weyn oo la kulma waxay ahayd barfasurkeyga oo iga maqnaa yacni waqtigaa u baahdo ma arki kari safaruu jiray yacni dhanka taleefonka ku wada xiriiri jirnay mar waa heli jiray asi safarkiisa iska badnaa caqabada kale waxay ahayd dhanka laabtoobka laabtoobka jabtar one markaa diyaariyey wuu iga halaabay anigoo jabtarka diyaariyey oo waqti igu sii socdo meel aa wax ka keen aa garan waaye markaasaa gobola u aaday si aa laabtoob kale usoo qaato laabtoobkiaa keenay kadibaa reserjiga bilaabay iyo suberfasorkii la waayay iyo dhanka dhaqaalaha xal badan aan soo koobi karin alxamdulilah anyway waa soo gudubnay waa tahay dhanka wiilasha marka loo eego ee aada wax isla soo barateen in muddo ah yaa culeysku uu ku badan yahay labada dhanba marka loo eego dhanka muna taas xaqiiqatan waa loo wada jeedaa umaleynaa wiilasha iyo gabdhaha gabdhuhu ku badan yahay culeyska iskumana dhabo inta wiilka jaanis heysto annaga ma haysano gabdhaa nahay koo iyo toban saac ka badan waxaa umaleynaa xamar laguma soo maqnaan karaba magaaladeeda dhexdeeda khaasatan ani haddaa ka hadlo koo iyo toban saac galabnimo oo dara talaadada galabteeda anoo buugaagta jaamacadda usoo wado waxaa igu dhacday xoogaa ammaan xumo ah aa igu dhacday hadday maqrib lasii gaari lahaana way ka xumeed meel fogna waan ka imaaday taleefonkeyga waa ku waayey askaraa qaadatay dad ciidan ah lagu sheegayo marka hoosha way badan tahay balaas guriga shaqadiisiia kuu dheer laakiin wiilka waxaa laga yaabaa xil kasta inuu magaalada aadi karo wax soo daawacan karo maqaayado fariisan karo intaba anaga ma yeeli karno marka gabdhaha caqabada ay ku badan tahay kole waa tahay amaan say walaashay sheegtay caqabadaha markii la dhaho gabdhaha iyo wiilasha waxaa isleeyahay horta qof walba duruuftiisay ku xidhantahay laakiin waxaa badan duruufta gabdhaha mar walba ay qabaan le-anna iyaga waxaa laga rabaa mar walba inay gurigii ka shaqeeyaan hooyadood saacidaan wiilasha laakiin inta badan waxaa laga yaabaa in waxbarashadaas bes laga rabo oona culays kala saarnayn faadimo ani waxaa qabaa horta wiilasha mar walba meesha yaran way aadi karaan laakiin gabdhaha may hadda habeen horoo kale markaa buuga keenaya waxaa inta ka baxay saddex sac iyo bar qof ilama soconin asxaabta isla joognayna jaamacadda kulli bay wada baxeen buuga aygu dheganaa markaa baxay banaanka aada laabtoobkeyga anoo wata iyo taleefonkeyga oo keliga aa bixi karin haddana amniga wuu xun yahay maalmahan dambe aada u xumaaday marka lacag aa ku baxdeedna ma haysatid dhanka wiilasha markii lasoo gaarna weelweyn karaan telefonkooda way qarsana weelweyn karaan tuugadu ka hor imaado wiil ma dhacaayo gabaru ujeedaa bis habeen ani anoo jaamacadda aada waxaa igu dhacday taleefonkeyga anoo wato baa wiil baa inuu iga hor imaaday midyo igu qabtay wuxuu dhahay keen taleefonka taleefonkaas xataa maalmahaas imtixaana diyaarinayay imtixaana ku jiray taleefonkuu iga qaatay imtixaanka u dambeeyay ahayd taleefonkuu iga qaatay iyo xitaa dhikaarka jaamacadda mid cusub waa soo cusboonaysiiye marka aniga dhibaatadaasaan haysata haddana walaal manoo joogo aniga hadda ani iska hadlo ani keligaa meeshaan aa joogo marka caqabada intaas aa dhihi lahaa waa tahay xaalad adag ayaa xilligii gabagabadaada jaamacadda ku qabsatay kombyuutarka hallaabay iyo sidoo kale taleefonkii oo tuugkaasi qaatay runtii waa caqabadaha gabdhaha waxbaranaya haysta bal dhankaaga khadiijo ma jiraan adigana dhankaaga oo aad ku darayso dabcan haa wiili gabar see ma ahan mar walba gabar waa gabar gurigaa laga rabaa yacnii in xoogaha ay baxda waa laga fiican yahay wiilkana anytime freedom uu leeyahay yacnii wakhtiga hore wuu socon karaa maadaama gabar ay tahay oo guriga loogu baahan yahay oo xilli hore inay gurigeeda ay tagto anigana caqabadaas taas horta waxaa noo keenay jaamacadda xilligaa buuggeena aa diyaarinayna caqabadaas intaas inta kaleeto caadi gurigeena ku jirnay laakiin waxaa noo keenay buug niqaashkeena iyo maxaa la dhahaya difaacashadeena xilli aan ku guda jirnay alxamdulilah ku sabreynaa intaasna hadda waxaad soo idleysateen buug difaacistii ka hor maxaa ka aaminsanaydeen aan ku laabto amaal walaahi waxaan ka aaminsanay qof kasta markuu wax ku cusub yahay iyo markaad aragtid waa kala labo markii hore dee xataa ciwaanka markaad dooranaysid wax kalean ka aaminsanayn inuu wax adag yahay marka laakiin naloo ansixiyey baxti sameynay wax fududoo nala noqday maadaama buuggii juhdi soo gelinay ugu dambeyn haddana difaacashadii yacni waa ka cabsanaynay horeyna maana usoo arkin laakiin alxamdulilah hadda markaa aragnay wax iska fudud oo yacnihii nolosha caadiga ka miday nala tahay oon aada saas ugu sii adkayn waa tahay eemuna haa waxaan ku dari lahaa amaal waxay ay sheegtay sax waay howl walba markii la bilaabayo waxay leedahay warwar horey kuugu leedahay oo adan hore usoo arkin ani ahaan waxaa islahaaba wax ka adag afartii sane aa jaamacadda soo dhiganaysa niqaashadan maba jirto qolka mar allaale oo kasoo baxayne maasha allah ma qiyaasi kara alxamdulilah ku jeera ilaahay ugu mahadnaqaaya inaan soo dhameeyo oo marxaladan maanta aan taagana oo caafimaad qabo aada ilaahay ugu mahadnaqaaya wax fudud oo fudud oo fududna waayo laakiin waxaa ka horeeya xoogaa tacab badanaa ka horeeya le faadimo horta dhankeyga wax ma u maleynayo qof inay jiro qof iga walwal badan difaacashadoo ka dhiman isbuuc awalwala maalin walba buuga akhriya waa ku laabtaa xitaa heer waxaa soo diyaarsa inay iga dhimaan yani markaa ardada arko oo waqti badan la hees waaaslee faaduma bis waaye maanta waa lagu celinaya marka markaa galay maanta wallaahi waa rumaysan waaye su-aalahaasay u fududaayeen ise aan u maleynaya marka culeys badana iga degay marka amsoo habeen anig ahaan waxaa ka aaminsanaa horta buugga inuu wax weyn uu yahay yacnii aada u culus yahay aada u adag yahay cabsina aada iyo aada ugu qabay oo waa ka walwalaya intaan gelin ka hor markaa gale alxamdulilaah inkastoo cabsi aad dareemaya kadib cabsidii ay daysay alxamdulilaah waxaa la mid noqda dadka caadiga ah aadaan ugu faraxsana inaa maanta soo difaacda buuggeyga waa tahay kadib markii aada gudagasheen filashadiinii kadib maxaa kala kulanteen muna wax badanaa kala kulannay oo farxad oo igu weyn tahay alxamdulilaah insha allah inta dhimanna natiijo qurux badan oo nabada qancisaa ka rajeynaya maasha allah walaahi horta macalimiinta waxna weydiinaysay waxay ahaayeen macalimiintii wax noo soo dhigaysay de awalba afarta sano soo wada joognay waxaana la weydiinayeyna wuxuu ahaa un wixii annaga aan soo diyaarsanay oo saddex biloodii ka badan aan soo wadnay marka insha allah natiijo fiican ayaan rajeyneynaa
faadimo horta marka oo defensiga galaya oo qolka galaya waxaa isdhahaya faadumo boqolkiiba lixdan waa ka hooseynaysaa laakiin hadda waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaa helayo waa tahay qadiija fiilashadeeda markaa gudagalay defensigeyga ama difaacashadeeda buugga aadaa ugu farxay markaa arkay macalimiintii ood u fududeynaya inkastoo macalimiinta isku mid ahayn mid kugu adkeynayo mid kuu fududeynayo mid dhexdhexaad ah alxamdulilah wax badan waa ka filanaya boqolkiiba sagaal dhibic sagaal aadaa ugu faraxsanahay waa tahay intii aad niqaashka booga ku guda jirteen maxay ahaayeen waxyaabihii idinku adkaa ee aad kala kulanteen ammaan walaahi waxyaabihii ugu adkaayaan kala kulmay waxaa kamida yacnii buug intaas soo daabacday intaas oo juhdi a soo gelisay haddii yacnii lagu dhaho su-aal lagaa weydiiyo oo ama wixii lagaa qaldo waxay kula noqonaysaa xoogaa way ku yar dhibaysaa su-aalaha waxaa laga yaabaa waxa adiga buuga kuugu jirin in lagu weydiiyo waxa adiga soo qorto laga yaaba inaadan markaas saas adiga u fahansaneyd aan ahayn in su-aasha lagu weydiiyo marka caqabadu way iska badan yihiin laakiin alxamdulilah waa laga gudbaa caqabad walba faadumo buugga horta markaasoo daawacay yani si orada kusoo daawacay waxaa jira bej oo an ii qoran buuggeyga ku qoranya macalinka buuggiisan maku qorno waxaa isku khilaafnay cibaankaas wuu kaa maqan yahay iyo ma iga maqno kadib markaasaan u eegay waxaa arkay bejki oo yani meesha ku oolinbo waxaa ku qasbanaada hadda inuu idho macalinka kusoo dar sabtigii ka sokona keen marka inta kale waa ii fududeed caqabadii ugu weyn ah ani xusi kara inta hadda aad qolka ku jirna difaacashada waxay ahayd suberfeysarkeyga horta alxamdulilah midkii macalinkii oo mushrifka ii ahaa aa niqaashadan ii sameynaya laakiin markii qolkaas aa ku jirtid anaa mushrifkuu ahaay meesha ma taalo caadiya waxaa lasaga kaa dhigaya qofkan kumaba yaqaano hore uma aadan soo arkin camaloo kuula dhaqmaa asagii xooga a islahayd naxariis waa ka hela amaguu ku difaaci karaa wejiguu kuu bedelanayaa macalinkan kaleetana aslan naxariis maba ka sugaysidba marka caqabada ugu weyneed oo haddana qolka igu qabsata waxay ahayd marka horeeto naxariis turitaan badan oo ii sameeyey yacni wax uusan igu adkeenin ileen macalimiin kalea la jooga moogtahay turitaankii hore oo sameeya maanta wuu shaqayn waayay marka maanta wixii horeeto oo yacni fasaxi badan iyo jaanisyadii badan iyo naxariista hore uu iigu soo sameeyey maanta i qabate marka waxaa isleeyahay caqabad xuna igu ahayd ani ahaan waa tahay khadiija ani ahaan oo ii fududaa caqabad wax caqabadaha lama kulmin alxamdulilah inkastoo saa hore usoo xusay a u sheegay macalimiinta aysan isku mid ahayn oo mid kugu adkeynayo mid kuu fududeynayo mid iskamiidhal ah ani alxamdulilah wax caqabada hadda ka sheeganaya haba yaraatee ma jirto alxamdulilah waa tahay gabagabadii marka hadda maxaad ka filanaysaan natiijo ahaan buug difaacashadiina maadaama uu buuggu la mid yahay maado ani ahaan waxaan isleeyahay axsan natiijo waa filanayaa sababtoo ee hoosha iyo culeyska iyo kadeedka mar hore ee jaamacaddan dhulka noo soo gashay marka waxaa isleeyahay natiijada ugu wanaagsan ugu quruxda badan waa helay jaamacadda muqdishona intaasayba axsan ku tahayba marka horeeta adaa waxaa lagu galaa wax ah si aanan caadi ahayn laakiin ugu dambeyn si qurux badan oo natiijo qurux badan iyo arday diyaarsan adoo ah aa magaaladaada galaysaa marka natiijo qurux badan oo wanaagsana filanaya ani ahaan walaasha waa mahadsan tahay insha allah waxaan rajeyneynaa natiijo fiican inaan ka heli doono oona ku faraxno alxamdulilah wax kale oo dee hadda noo dhimana ma jiro waa buuggaas iyo natiijadii insha allah iyadana natiijadii kale oon rajeyneyno marka alxamdulilah walaahi horta semesterkan u dambeeya natiijada aad iyo aad aan uga faraxsanahay waayo waa waa filanoya waana ogaa intaa keenayo yacni haddaa aniga oo isdhaho yani dhanka macalimiinta ma aqaan laakiin wax fiican rajeenayo boqolkiiba sagaashan iyo iyo sagaal rajeenayo wax fiican insha allah midda buugka maasha allah wax fiican rajeenaya haddii aa helin boqolkiiba boqol haddaan helin hadii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic waa helaya insha allah khadiija xagga filashada defensiga horta ugu horeyn markaa soo diyaariso buugga toddobaatan boqolkiiba waa haysataa waxa kaa dhiman waa soddon soddonkana waxawaaye dadka beenalka joogo ayagasay kuusii lahaayeen ayagaa yaqaanaan xagga labiskaaga xagga jeedintaada xagga su-aalahaas isaga difaacaysid alxamdulilaah aniga wax badanaa filanaya boqolkiiba sagaashan sagaal
aad ayay u mahadsan yihiin faadimo xaamid ammaan nuuriye muna xasan iyo khadiijo maxamed oo inoogu marti ahaa barnaamijkan intaa ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo ammaano allah